asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti haboon akhyaarta hawada nagala socota ay kusoo dhawaada barnaamijka namre nasiibad hadaan oo kale aad ka dhegeysataan marka goor sheegtu soo gaadho idaacadda sanguun habeenka soo khamiisay baxayso jimcan ay soo gulayso alaawa dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saara halkan idinka soo jeediyay anigoo ah xasan maxamed abdulaahi toddobaadka nambarada aad nasiibkana ku tijaabin kartaan waxay ka bilaabanayaan lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku egyihiin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan mar kale akhyaar ee lambarada aad nasiibkana ku tijaabin kartaan waxay ka bilaabanayaan lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku egyihiin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan lambarka barnaamijka oo qayb qaadan kartaan waa eber lix hal saddex soddon saddex lixdan sagaal sagaashan iyo sagaal waa tahay dhegeystayaal dhegeystaha ugu horey khad ku jira haddii aan fursada siiyo waa ka xumaay dhegeystahaas khadka telefoonka ayaa u saamixi waayay soo beegsan lena mar kale haddii waqti ku saamxo qadarkan wada ku jirno dhegeystaha hege khad ku jira alo dhegeystayaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeyst soo dhawow magacay halkaad na subeegsanaysa
arsaala waje xaafadda koowaad saalax barnaamijka deed la socotay si guud gal dhegeysta la markaa nasiibka ku tijaabin lahayd
waxaan ku tijaabin lahaa nambar saddex kun saddex boqol soddon iyo sideed
lambar saddex kun mar kale dhegeysta
nambar kun saddex kun saddex boqol soddon iyo sideed
lambar saddex kun saddex boqol soddon iyo sideed dhegeysta markaasi naguma xusno waana kaga mahad celinaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee barnaamijka nambar nasiib aad nagala qayb qaadatay waa dhegeystayaal qaybihii hore barnaamijka namber nasiib ayaa si toos oo dhegeysaneysaan halkaad nagala socotaan waa mawjada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megahatis oo aad naga dhegeysaneysaan dhuble iyo nawaaxigeeda barnaamijka aad la socotaana waa namber nasiib lambarada aad nasiibkeena ku tijaabin kartaan dhegeystayaal waxay ka bilaabanayaan lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku egyihiin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan dhegeystaha xeeqad ku jira halo dhegeystaha
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeyst soo dhawow magacay halkaad noo soo geysanaysa
waa xareed oo jooga xaafadda koowaad xareed barnaamijka deed la socotay sii gudo gal dhegeysta lamarkaa nasiibkaa ku tijaabin lahayd
waa celi walaal intay ka bilaabanayan dhegeysta lambarada waxay ka bilaabanayaan lambar af saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku egyihiin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan
saddex kun afar boqol sagaashan may ku yihiin
dhegeysta lambarada waxay ka bilaabanayaan lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku egyihiin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan
waxaan qabsanayaa nambar saddex kun saddex boqol iyo afartan
waan ka xunna dhegeysta lamarkaasi inaguma xusno mar kale soo beegsan lahan haddii waqti kuusaa waxaa dhegeystayaal qaybihii hore barnaamijka ayaa si toos aad ula socotaan ood u dhegeysaneysaan mar kale haddii aan xasuusiya khiyaarta debi kaga soo biiraysa dhegeysiga raadiyaha lambarada ay nasiibkooda ku tijaabin karaan waxay ka bilaabanayaan lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku egin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan dhegeystaha xaga qad dhegeystaha xaga qad ku jira halo dhegeystaha hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeyst soo dhawow magacay halkaad na subaysanaysa
arsaala waje xaafadda koowaad
waan ka xumaay dhegeystahaas khadka telefoonka ayaa ka go-ay qaybihii hore barnaamijka ayaad si toosa dhegeystayaal oola socotaan halkaad naga dhegeysanaysaan waa mawjada siddeetan iyo toddoba oo dhibic toddoba megahatis dhegeystaha xigaa khad ku jira haddii aan fursada siiyo halo dhegeystayaa
haa walaal dhegeyst soo dhawow magacay halkaad na subaysanaysa
waa xareed oo jooga nambar labaad walaal mar kale nasiibkaaga dhegeysta
nambar saddex kun saddex boqol afartan iyo kow
lambar saddex kun saddex boqol afartan iyo kow dhegeysan uguma xusin lambarada caawa waana kaga madceleynaa sida quruxda badan wanaagsan barnaamijka nambar nasiib aad noola qayb qaadatay dhegeystayaal lambarada waxay ka bilaabanayaan lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku egyihiin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan dhegeystaha xiga khad ku jira halo dhegeystayaa
halo dhegeyst soo dhawow magacay halkan ka subaysanaysa
waxamed oo jeedo wadaag axmed barnaamijka deed la socotay sii guda galdhigeysa isla markaa nasiibkaa ku tijaabin lahayd
lambar saddex kun afar boqol soddon iyo laba
lambar saddex kun afar boqol soddon iyo laba hanagna hanagna dhegeysa nasiibkaaga lambar saddex kun afar boqol soddon iyo laba dhegeysa waxaa ku xusan salaan halkay ka salaami lahayd waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena barnasiib ayaad weli la socotaan halkaad naga dhegeysanaysaan waa muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megahatis barnaamijkan ayaa ah midaan ugu talagalna dhegeystayaasha islamarkaana dhegeystayaasha ay nasiibkooda ku tijaabiyaan alaana dhegeystaye nasiibkiisa oo canaado oo ku guuleysto waxyaaba farxad geliya dhegeystayaal lambarada aad nasiibkana ku tijaabin kartaan waxay ka bilaabanayaan lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku egyihiin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan dhegeystaha xiga khad ku jira waxaa la dhegeystayaa wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegey soo dhowow magaca halkan soo geysanaysa ibraahim maxamed ali abati soo jeeda ibraahim barnaamijka dee la socotay sii guda galdhigay isla markaa nasiibkaa ku jabin lahayd nambar saddex kun afar boqol soddon iyo saddex
mar kale dhegeysa nasiibkaaga
nambar saddex kun afar boqol soddon iyo shan halo dhegeysa waan ku maqalaa hal lambar ku ekow nasiibkaaga
nambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow Ano ku jiro?
waa ka xumaa dhegeystahaasi khadka telefoonka ayaa ka go-ay waa hagaag dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka nambar nasiib ayaad si toos aad u dhegeysaneysaan halkaad nagala socotaan waa mawjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mega atis dhowley deegaanada hoosmed ay si toos dhegeystayaal nagala socotaan dhegeystaha khad ku jira haddaan fursadda siiyo alo dhegeysta asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegey soo dhowow magaca halkaad noo soo geysanaysa
waa cali oo ka soo caya xaafadda bosnia cali barnaamijka daad la socotay sii guda galdhigay isla markaa nasiibkaa ku tijaabin lahayd
nasiibkii waxaan ku tijaabinayaa lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow
lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow haanagna dhegeysa nasiibkaaga lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow dhegeysa waxaa ma ku xusan oona kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan wanaagsan ee barnaamijka nambar nasiib aad nogala qayb qaadatay dhegeystayaal lambarada nasiibkiina ku tijaabin kartaan waxay ka bilaabanayaan lambar saddex kun afar boqol soddon iyo kow waxayna ku yihiin lambar saddex kun afar boqol afartan iyo shan lamarkaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan waa- qayb qaadan kartaan aan idhaahda lamarkaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan qadarkan hawada ku jirno haddii allah awooda loo galado waa ibir lixaal saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhegeysaa khad ku jira haddii aan fursadda siiyo loo dhegeysta
Halo.
dhegeys soo dhowow magaca halka naga subaysanaysa
waa xuseen oo joogo damadaag xuseen barnaamijka deed la socotay sii guud aga dhegeysa lamarkaan nasiibkaa ku tijaabin lahayd
saddex kun afar boqol soddon iyo saddex lambar saddex kun afar boqol soddon iyo saddex anagna dhegeysa nasiibkaaga lambar saddex kun afar boqol soddon iyo saddex dhegeysa waxaa ku xusan abaalmarin lacageed oo dhan hal dollar oo ifc ah khadka ku jira inta lagaa qoray magaca hostaxan iyo lamarkaaga waa tahay dhegeystayaal dhegeystaha xiga khadka ku jira haddii aan fursadda siiyo halo dhegeysta
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegey soo dhowow magaca halkaad naga subaysanaysa
saddex kun afar boqol afartan iyo afar
mar kale nasiibkaaga dhegeysa
saddex kun afar afar boqol afartan iyo afar saddex kun afar boqol afartan iyo afar anagna dhegeysa nasiibkaaga lambar saddex kun afar boqol afartan iyo afar dhegeysa waxaa ku xusan mid kamid ah heesa ay sida wadajirka wada qaadeen fanaaniinta kale ah hiba nuur iyo sidoo kale cabdiqaayis dhegeysa haboon ayaan kulan adii dhegeystayaasha kalaba
نفتر يا
waa dhegeystayaal qaybihii hore qaybihii dhexe barnaamijka nambar nasiib ayaad si toosa u dhegeysaneysaan dhegeysta qad ku jiraadaan fursad fursadaasi halo dhegeysta alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeyst soo dhawow magacyaalkaad naga soo dhegeysanaysa
muumin maxamed ale jooga koofaa muumin barnaamijka hadii aad la socotay si gudaha galdhigeysa ee barnaamijka lamarkaad nasiibka ku tijaabin lahayd nambar saddex kun afar boqol soddon iyo sideed
lambar saddex kun afar boqol soddon iyo sideed hanaagna dhegeysa nasiibkaaga lambar saddex kun afar boqol soddon iyo sideed dhegeysa waxaan ku xusan oona kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan wanaagsan ee barnaamijka nambar nasiib aad nagala qayb qaadatay dhegeystaha xiga qad ku jira haddii aan fursada siyaalo dhegeysta
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقي سودو مغايل كنا سوي سنس walaalaa miska u jirta xaafadda wadaag برامج لقي سادة الله سوعة سي قدر قال مركان السيف كنت جاي من لعد
nambar saddex kun afar boqol soddon iyo toddoba
لمبر صد- لمبر صدح كون أفر بقول صدن يتضبا أنا أجن لقي سنسيب كاجا لمبر صدح كون أفر بقول صدن يتضبا لقي سوحة كو حسن شاكو هدي جرت شاكاد هي سانة لقي سياش وانا لو ذكرتها
ma walaa aad baad mahadsan dhegeystayaal waan kaga mahadcelinaa sida quruxda badan oo wanaagsan ee barnaamijka namre nasiib aan noola qayb qaadatay qeybihii dhexe ee barnaamijka namre nasiib ayaad si toosa dhegeystayaal oola socotaan halka uu idinkaga imana waa mawjada sideetan iyo toddoba oo dhibic toddoba meergaatay sidaadiyaha barnaamijka habeenkan caawa waa anigoo ah xasan maxamed cabdulaahi isla aniga ayaa dhanka farsamada barnaamijka ka hagaya dhegeystaha xiga qad ku jira daan fursada siyaalo dhegeysta
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu dhegeyst soo dhawow magaca halkaadna soo geysanaysa
waalaa aadan oo joogo waa bosnier aadan barnaamijka hadeed la socotay si guda galigaysa lamarkaa nasiibka ku jabin lahayd
nambar saddex kun afar boqol eh, iyo af- eh, soddon iyo af- iyo afar
mar kale dhegeysa nasiibkaaga
nambar saddex kun afar boqol iyo afartan
lambar saddex kun afar boqol afartan hanagana dhegeysta nasiibkaaga lambar saddex kun afar boqol afartan dhegeysta waxaa ku hoosan salaan halkaa ka salaami lahayd
adi iyo walaalaha waa inta dhan waan sar lahaa aad baan mahadsantaa dhegeysta waan kaga mahad celinaa sida quruxda badan oo wanaagsan ee barnaamijka nabar nasiib aan noola qayb qaadatay waa kaga dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka nabar nasiib dhegeystayaasha ayaa khadka telefoonka soo buuxu dhaafinaya dhegeystaha khad ku jira haddii aan fursada siiyo halo dhegeysta wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeyst soo dhawow magaca halkan naga subaysanaysa
ibraahim maxamed ale abadi gumayso ibraahim barnaamijka haddii aad la socotay si gudagal dhegeysta lamarkaa nasiibkaa ku tijaabin lahayd
nambar saddex kun afar boqol afartan iyo kow lambar saddex kun afar boqol afartan iyo kow anagana dhegeysta nasiibkaaga lambar saddex kun afar boqol afartan iyo kow dhegeysta waxaa ku codsan abaalmarin lacageed oo dhan hal dollar u v c a qadka ku jira inta lagaa qoray magaca sahan iyo lamarkaaga
waxay tahay naftu لقرونون ملونا صباري ملونا حيوري كلا لقرونون ملونا صباري ملونا حيوري نفسوا عياتك هالضوء نسيتك هالقيمة بخوصاتك
كما لا دابسو لمن تتعاري لدى كما لا دابسو لمن تتعاري ولا كان عيشي مرة حالي نتيجي نيوش ilagiga kafaashaday wuxuu sheegay nuur dhacay iyo taabdambeed aruuroy walaalkay markaad raabu noqotaan iyadana walaalkay markaad naabu noqotaan niyadana naftaad iyo jacayl naftaadiyo jacay xabaliyo ninkeedi loo kala naftaadiyo jacay xabaliyo ninkeedi
dhegeystayaal guud ahaan waxaan intaas ku saafmarinaa barnaamijka nabrana si wadi kaga imin idaacadda sanguuni mawjada sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megatis barnaamijka waxaa soo saaray idlana socodsiin iyo anigoo ah xasan maxamed Cabdu- anigoo ah xasan maxamed cabdulaahi intan barnaamijkan kiisa xiga toddobaadka dambe haddii allah awood ula ogolaado dib uu kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
Thank you.